guud ahaan dhulbereedka deegaanada maamulka hirshabelle waxaa saameyn xoogan ku yeeshay muddooyinka dambe ayaa xaalufiya dalagyadii u beernaa beeraleyda deegaanada hirshabelle meelaha ugu badan ee uu ayaxa saameynta ballaaran ka geystay waxaa ka mid ah tuulooyin hoostaga degmooyinka beledweyne buulaburde iyo jallaqsi sida uu raadiw isnaa u xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cusmaan cali ayaxaa dhawaan uu gaaray tuulooyinka horta meel uu dhaafay horta ma laha wuxuu ka bilaabay meeshaan jiiqli jiiqle la yiraahdo iyo shabeelow iyo gambarlaabe iyo quracli dhulkaasoo dhan horta eberka dhigay kabacdi wuxuu u gudbay haddana dhinac kale u gudbay quraxsin baryo haddana aaday leewow iyo shaniile iyo hiiraan iyo jeerey iyo deefow iyo qarsoodi iyo cabdikir tuulooyinkaasoo dhan cagtou mariyey marka hadda garaasho kudan taagan yahay oo hadda kusii socda meel yirahdo tuulo garaash la yirahdo hadda taagan yahay marka ayaxa runtii aad iyo aad uu noo saameeyey dhibaato badanna waa sameeyey macnaha keliyana ma ona hirshabelle laftirkeeda dhammaan gobolka shabeelle hadhow hadda aan joogo xataa ayaxa waa laga cabanaya iyagana furooda qeyb ay ka yihiin oo dhibaatada waa waa hirshabelle hadda guud ahaan hirshabelle uu saameeyey gaar ahaan hadda gobolka iiraan iga wareysatay tuulooyinka dhan uu saameeyey hadda beer ma jirto sanadkan wax beer la yirahdo sanadkan ma jirto ayaxiyaa ibarka dhigay ayadoo marka hore dadkii fatahaadka soo baxay oo beertii ay biyo gooysay ayaa haddana waxaa uga sii darsoontay in ayaxi yimid mana qiyaasi karo maxayna markii beledweyne waxaa ku hareereysan ilaa boqol iyo labaatan tuulo ilaa boqol iyo soddon tuulaa ku hareereysan markii sagaashan tuulo uy badnaan ama siddeetan ay mareen ayaxi waa dareemi kartaa marka culeyska meesha uu leegyahay meeshaas qiyaas qaadan kartaa waa eetar iyo kiilaad kiilaad iyo waa dhaaftay marka waa waxay saameyn uu ku yeeshay dhammaan meelihii beeraha laga tabcayay dalaga oo tuulooyinka ay ka mid yihiin tuulooyinka ku taysan magaalada beledweyne qayladhaan ay jeediyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ayaa waxaa kasoo jawaabay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya dabcan guddoomiyaha gobolka runtii dadaal badan uu sameeyey baaqiyo badan uu jeediyey isla markii waxaa jawaab naga siiyey wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka oo agaasimihii hawshaa qaabilsanaa uu noogu yimid xagga oo unoo keenay qalabkii marka looga hortegi laha lagu bufila unoo keenay uu nagu wareejiyey si official ah markaas qalabkaas maamulka gobolka aniga xataa aan qayb ka ahay oo guddoomiyaha maamulka uu la wareegay haddana dadaal badanaa socdo ay wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka iyo midda hirshabeelle ay wadaan sheekh xuseen oo hadda ku sugan jowhar ayaa kulmo la qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ahna kusimaha wasiirka waxaana ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa saameynta ballaaran ee uu ayaxa ku hayo beeraleyda gobolka hiiraan wasiir ku-xigeenkii beeraha aan halkaa aan kula kulmay oo xataa baahidaas iyo waxaas ka jira hataa aan u gudbiyey isagana uu sheegay mashaariic badan in soo wado oo hadda ay gobolka shabeellaha dhacna ay wax ka qabanayaan gaar ahaan meelaha uu saameeyey ayaxa isla markaasna uu yidhi xaggana in lagu soo socdo oo hadda marka anigoo ka faa'iideysanaaya barnaamijkan hadda radio isnaaya uu maanta joogo dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradaha khusaysa waxaan leenahay marka inay marka taakuleen deg deg lasoo gaaraan dadkii beeraha ay ka halaabeen hay-adaa samafalkan waxaan leeyahay maadaama aad hawshiina aan aragnay iyo dadaalkiina aragnay inaad sii labalaabtaan oo dadkii ay waxyeelada gaartay in wax loo qabto hadalka guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayso dhibaatada ayaxa uu u geysanayo wax soo saarka deegaanada hirshabeelle